bismi illahi raxmaan raxiim madaxweynaha jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka wasiirka dastuurka dowladda federaalka iyo wasiiru dowlaha ergooyinka madaxda halkan maanta iskugu timid guddoomiyaha baarlamaanka oo runtii mahad gooni iska leh laakiin aan hadda rabi inaan gadaal ka xusa aan u horumariye intiinan halkan iskugu imad ardooyinka asalaamu calaykum waa maalin weyn runtii anigoo ku hadlaya magaca urur goboleedka igaad dowladaha igaad geedi socodka soomaaliya runtii oo ururkan uu muddo badanba uu ku isku taxluujiyey inay soomaaliya dowlad ka shaqaysay u dhalata iyo gaar ahaan annaga oo ah garaantaaga adisawa agreement waxaan idin hambalaynaynaa giddiga reer jubbaland khasuusan waxaan u hambalaynaynaa ergooyinka ka soo qayb galay shirkan maanta tilaabadan aa maanta qaadeen waa tilaabo muhiim ah waa tilaabo aan wada sugaynay waa tilaabo runtii saldhig u ah dowladda jubbaland annagu markii aniga maxamed ahaan runtii xeer waxaan raba inaan idiin sheego markii maalintii li magacaabay oo golaha ay magacaabeen waxaa i magacaabay madaxweyneyaasha igad inaan u noqdo ereyga gaarka arrimaha soomaaliya guud ahaan qodob ayaa ku jira waraaqda lii qoray oo ah inaan ka miro dhelina heshiiskii adisawa agreement waxaan rabaa maanta inaad idiin sheego heshiiskii adisawa agreement waa taam wuu buuxsamay wax u haray ma leh waxaan rabaa inaan mahad u celiyo hay-adda u n iyo intii ka soo shaqaysay in dastuurkan maanta halkan uu soo gaaray in la ansixiyo dowladda federaalka ah oo runtii hoggaaminta iska lehed wakhti walba oon shaqadan aan wadnay waxaan la wadnay dowladda federaalka soomaaliya haddana maanta waxaa daliil idin ah in wasiirkii halkan uu joogo oo ku xil saarnaay arrimaha dastuurka sidaas la aligeed marka waxa aad samayseen waa xalaal maadaama ay dowladdib ay halkan maanta ay goobjoob ka tahay mudana madaxweyne siaad ogsoon tahay heshiiskii adisawa oo ay ku heshiiyeen jubbaland interim administration iyo dowladda federaalka oo annagu aan goobjoog ka ahayn oon daadihinaynay sideedaba ilaa afar qodob ayuu xoogga saaraya qodobka ugu koowaad waxayd in la sameeya executive kumeel gaar ah markii aad ku shirteen jaamacadda oo doorateen axmed maxamed islaam inuu noqdo madaxweynaha kumeel gaarka ah executiveki iida ahayd qodobkaas waa gudbay waxaa ku xigtay inaan samayna dibusestiin annagana aan ahayn fududeyntii saaad ogsoontihiin meeshan ilaa iyo sagaal boqol oo ergooyin ah waxaan ugu tirigalna intaa inay ka yareed annagaa fududaynaynay oo meel walbaan ka keennay waxaan ogahay diyaaraddan u dirnay doolo ilaa iyo maaragtaaye badhaadhe halkan waxay iskugu imaadeen sada susan tihiin ergooyinkii xibintay ka hadlayn waxay inay heshiiyaan inay ku heshiiyaan inay yihiin ummadda ku nool jubbaland oo wax ay ka dhexaysa reer jubbaland way heshiiyeen way ka soo saareen go-aamo inay ku heshiiyeen inay jubbaland ay dhismato waxaa kaloo ku xigay in la sameeya baarlamaankii jubbaland oo dastuuriyan ah oo guddoomiyaha uu maanta halkan ka hadlay oo hadallihii uu ku hadlayna shalay markuu ahaa shacab caadi ah uusan ku hadli karin laakiin maanta culayskeeda leh dastuurkii baarlamaankii jubbalandna sidaas ayuu ku dhismay waxaa noogu xigtay inaan ciidamada aan isku dhafno isku dhaf ciidamada jubbaland la sameeyo waxaan idin leeyahay reer jubbaland hambalyo waa meesha keliya oo soomaaliya maanta ciidamo isku dhaf ah oo qaran ay ka dhisan yihiin madaxweynaha soomaaliya ayaan dhaweyta imaaday wuu dahfuray jubbaland markaa qodobadii adisaba agreement oo ugu dambeysay in la sameeyo dastuur maanta aad ansixiseen oo weliba aad ku dhawaaqdeen inay doorasho madaxweyne la samaynaya bisha agasta shan iyo tobankeeda waan idin hambalyaynaynaa karka hadalku uu sheegay ayaan ka urur ahaan soo dhawaynaynaa inay doorashadaas dhacda maxaa yeelay wixii haddii lagu heshiiyey in la fuliyaa muhiima dowladdan madaxweynaha hogaaminaya waxay shaqadeeda ku eg tahay bishan agast aakhirkeeda intaa ka horena waxaa muhiima in dowlad rasmi ah oo dastuuriyan ah oo xildhibaanadeeda leh oo ergooyinkooda ansixiyeen la helo waxaana soo dhaweynaynaa runta go-aanka uu halkan ka soo jeediyey sbikarka baarlamaanka jubbaland waxaan idin leenahay madaxweyne iyo ergooyinka maadaama aada noola sheegay inay shan iyo toban district oo jubbaland oo idil ay ka imaadeen waxaan soo rabnaa inaan runtii idinkugu baaqno waa waajibaad aada leedihiin laakiin in la dhisa golooyinka district district walba inay dhisataa nidaamkeeda iyo degaanka in la dhiso si dowladnimada markaa ninka kismaayo jooga ilaa iyo daafaha jubbaland uu gaari kara inay dowlad ka dhisan tahay waxaa la yidhaha district administrations taasaan rabnaa runtii inaan annagana haddaan nahay ka organisation aan waa idinka caawinaynaa waxa idinkala qaban karna waa idinkala qabanayna in arrintaas la suurtageliyo waxaan rabaa inaan fariin u farna ka igaad shacabka soomaaliya waa u soo dhabar eegnay ka urur ahaan ciidamo ayaa laydinkugu deeqay ciidamada la barbar dagaalaya ciidamada soomaaliya boqol kiiba sagaashan waxay ka imaadeen wadamada igaad waxaan danaynaynaa marka siyaasad wanaagsan oo soomaaliya ka suurta gashay ay aada u danaynayna waxaan rabnaa inaan soo dhaweyna go-aankii security councilku uu gaaray daraad oo ah inay waddankan doorasho xalaal ay ka dhacda two thousand and sixteen go-aankaas oo ah runtii inaan soo dhaweyno taladii ay gaareen dowladda federaalka iyo baarlamaanka oo ahayd inay ku heshiiyaan in la sameeyaa wadatashi qaran si markaa loo helo nidaam shacabkan soomaaliya guud ahaan ay ku heli karaan dowladda iyaga ay aaminayaan sidaan ogsoonnahay waxaa la waxaa shaaca laga qaaday inayna dhici koonin dowlad doorasho one man one vote ah laakiin waxaan rabnaa inaan runtii caddayno inaan sugayno kalena shaqayn doonno dowladda federaalka inay suurtageliyaan dowlad waddankan inay ka dhalato cusub laba kun iyo lix iyo tobanka agast ugu dambeyn beesha caalamka international community our friends particularly the un after the election of a president in Jubaland in 15th of August, we expect this new administration to be supported firmly. And we want to appeal for help so this administration can work and function. We thank the United Nations, we thank the experts who helped us, and in particular, I think I just want to mention one gentleman whom I must appreciate his effort, Hildewan Hosh, Hosh Jibril. We thank, we thank this member of parliament who's shown commitment to duty. siduu halkan oga shaqeeyay xildhibaankaas aad iyo aadan ugu hambalyeynayna xildhibaan hosh thank you very much warka walaalayaal anigu haddee waajibaadkii lii idmaday oo dowladaha igaan i idmadeen oo arrimaha jubbaland ku saabsan waxaa ugu dambaysa middan ima sacbinaysin inta kale haddaan dhamayso aad iyo aad aad u mahadsantihiin guulaysta insha allah asalaamu calaykum